أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo waxaa sii kordhayay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen gacankuhaynta deegaanka buulo xaaji ee wilaayada jubbada hoose dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka baay iyo bakool dagaalada ka socda dalka itoobiya ayaa galay marxalad cusub iyadoona boob xooggan uu ka dhacay qeybo ka mid a dalkaas fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayadu ay ka qeybisay deegaanadaas iska horimaad sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maleeshiyaad ka waratirsan murtadiinta ku dhex maray degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose wilaayada islaamiga ee bakool ayaa farac cusub oo mu'asasada alxikma ah ka hergelisay deegaanka boordhuxunle ee wilaayadaas جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu waaweynaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan waxaa sii kordhayay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen gacankuhaynta deegaanka buulo xaaji ee wilaayada jubbada hoose warkaas iyo war kaloo ku aadan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah oo ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka baay iyo bakool iyo wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow ka wareysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed toyshow maxamuud jasaaka allahu khayran walaalka abuu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaka waa subax isniina taariikhduna ay ku beegan tahay koo iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri allah fadligiis waxaa xog dheeraad ah ama faahfaahina laga helayaa weerarka cuslaa shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka buula xaaji oo kamid ah deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo dagaalkii shalay ciidamada mujaahidiintu waxay si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta deegaankaasi iyadoona dagaalkaasi dhimashii dhaawac ay ku noqdeen maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah ciidamada mujaahidiinta waxay xabsiga kasii daayeen maxaabiis ku xirneyd saldhigga murtadiinta ee deegaanka buula xaaji iyadoona maxaabiistii loo qaaday goob ammaan ah oo shareecada allah lagu maamulo sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay burburiyeen saldhigii ay murtadiinta dadka muslimiinta ku dhibaateyn jireen ee ku yaalay gudaha deegaanka buula xaaji waxaana ilaa iminka sii kordhaya dhimashada iyo dhaawaca murtadiinta weerarkii barakeysnaa ee shalay buula xaaji dhimashadu waa lix askari murtadiin ah oo saddex ka mid ah mujaahidiintu ay kusoo bandhigeen deegaanada u dhowdhow buula xaaji ee shareecada allah lagu maamulo sidoo kale dhaawacu waa koo iyo toban murtad oo iyaguna dagaalkii shalay ku dhaawacmay kuwaasi murtadiinta dhaawacyadooda ay geeyeen dhanka magaalada kismaayo sidoo kale weerarkii shalay mujaahidiinta waxay kusoo qaniimaysteen hub kala duwan oo ay lahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka buulaxaaji dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta iyadoo dhigaal ee magaalada baydhabo waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona xaafadaha magaalada baydhabo laga maqliyay dhawaaqa rasaasta xaqayo baadilka dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool howlgalladan waxay walaal ka imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada lagu dhiigbixinayo cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxaana xusid mudan in labadii toddobaad ee u dambeysay toddobaadkan aan ku jirnay kii aan soo dhaafnayba wilaayaadka galgaduud shabeelle laxa iyo jubbada hooseba ay ka wada dhaceen weerar kala duwan oo khasaa'ir xoogan lagu gaarsiiyey cadowga allah iyadoo murtadiinta weeraradaasi ay ku waayeen in ka badan konton isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah tiro intaasi ka badanna ay kaga dhaawacmeen wajihaadukum mubarak mahadsanid maxamuud dagaalada ka socda dalka itoobiya ayaa galay marxalad cusub iyadoona boob xooggan uu ka dhacay qeybo ka mid a dalkaas faahfaahinta warbixintan waa kan xaaris cabdulqaadir wararka ka imaanaya etoobiya ayaa sheegaya in malishaadka mucaaradka ay bililiqo ku bilaabeen biraha ku xiran waddada tareenada ugu weyn dalka etoobiya taasi oo halbowlo u ah nolosha malaayiin ruux baraha bulshada ee lagu faafiyey sawirro muujinaya dad xabashi ah oo furfuranaya waddada tareenada ee ka timaada dalka jabuuti birishaad ka tirsan mucaaradka oromada ayaa la sheegay in ay qayb ka yihiin bililiqada boqolaal askari oo dowladda abiy axmed ay ka dirtay adis ababa si ay u difaacaan waddada ayaa la kulmay weeraro dhabagal ah wararka qaar ayaa sheegaya in dadka bililiqada geysanaya aysan ahayn mucaaradka oo keliya balse dad shacab etoobiyaan ah ay fuuqsanayaan biraha waddada tareenada sababa la xidhiidha shaqala-aanta ay ka dhaxleen dagaalada sokeeye ee waddanka ka holcaya wax ka badan afar sannadood oo xidhiidha kooxda faano oo arrinka ka hadasha ayaa mas-uuliyadda bililiqada dusha uga tuurtay nidaamka abiy axmed oo ay ku tilmaamtay mid fashilmay mahadsanid xaaris fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadu ay ka qaybisay deegaanadaas casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya waxaa si habsami looga bilowday wilaayada islaamiga gado qeybeynta sekada xoolaha nool iyadoona masaakiinta iyo fuqarada la siiyey xoolo iskugu jira geel iyo ari taasoo lagu kobcinayo waxaana la siiyey qof kaste shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan ari ah goobta xoolaha iskugu jira geel iyo ariga lagu qaybinayay oo ahay deegaanka yaaqle ee hoostaga degmada ceelcadda ayaa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona ka warbixiyey xoolaha la siiyey masaakiinta iyo fuqarada ku nool wilaayada gedo guud ahaan xoolaha lagu qaybiyey dadka masaakiinta ah oo ilaahay subxaana wa tacaala u nasiibay dadka muslimiinta ah ee masaakiinta waxaa weeye guud ahaan afar kun saddex boqol konton iyo saddex weeyaan xagga ariga waa dadka masaakiinta ee muslimiinta wixii gaaray geelu waa lix boqol konton iyo labo weeyaan tirada gaartay dadka masaakiinta inta la soo kubcinayo ugu talagaleen xarkat shucaal mujaahidiin inay soo kubciso waa ilaa lixdan qoys afartan iyo shan ka mida waa ari shan iyo toban ka midana waa geel qoysaskaas waxaa loogu talagalay xarkat shucaal mujaahidiin ay ugu talagashay inay soo kubcaan oo waxaa weeyaan maanta xoolahoodii mastawo fiicana la gaarsiiyey xarka sumaal mujaahidiin gacanna waxay kula jirtaa cadowgii inay la dagaalamaan oo waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ay u nusreeyaan gacanna maanta waad arkaysaan ee ducufadii oo waxaa weeyaan masaakiinta ahaa bay gacanna wax ka siinayaan taana waxay u baahan tahay shukrin ilaahay loogu shukriy subxaana wa tacaala sidoo kale waxaa madasha xoolaha sakada lagu bixinayay ka hadlay ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaaska beesha horaarsame marka waxaan leeyahay dadka masaakiinta oo ducafada ah oo maanta meeshaan la isugu keenay dadkii ay gacantooda gaartay ilaahay u macdiliyeen hana dhaqaalaysto waxaa kaloon boorinayaa inay ilaahay subxaana wa tacaala raali geliyaan safkiisana buuxiyaan jihaadkana ka qayb qaataan taana waa boorinaya ugu dambayntii qaar ka mida masaakiinta iyo fuqarada lasiye geela iyo ariga oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa u doociyey mujaahidiinta gaaladana habaaray yihahdaa siyaad maxamed guuleed waxaan joogaa deegaanka yaaqle oo degmada ceelcadda hoos taga balka waran maanta maxaa lagu siiyey waxaa la siiyey shan neef oo geel ah alxamdulilah ilaahay lagu mahadiyey ilaahay baa isiiyey walaayada islaamkaana isiisay see u aragtaas shantan neef ee geeli lagu siiyey maanta maasha allah waxaan u arkaa wanaag iyo mataqaanaa arrin liigu soo kobci halad allaha jibiye ayagana kor allah ka dhiga axmed maxamed shukmid baa layidhi meeshan joogaa yaaqlo waxaa weeye ari soddon iyo shan neef yaa la siiyey alxamdulillah ilahay baa kulliga annaga kii shacab iyo kii harakada ka midba waan dagaalamaynaa insha allah haddii ilaah yira waan dagaalamaynaa cadowgana allah jibiy aniga oo ah maxamed aadan maxamed oo ku sugan meesha la yidhaahda yaaqlo oona hoostaga degmada ceelcadda walaalaha islaamka oo meeshaan jooga oo saakay wax hadda sida farxadda leh wax ugu qaybinaya ayaa ku mahadsan walaayada islaamka oo meeshaan hadda noogu imaaday oo meel walba ka timid waan u mahad celinaynaa aad oo weyn waa ku mahadsan yihiin saakay annaga oo xoolo saakayna la siiyey awal horena faqiireen haddana taajiriin noqonnay oo liigu wareejiyey xoolo soddon iyo shan neef oo ari ah liigu wareejiyey oo ariga sakada ah oo ku saabsan haddee masaakiin yaan ahayn haddana ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan gaaladana allaha jebiya muslimiintana kor allaha ka yeela marka walaayada islaamka waa ku mahadsan qaybeynta sekada xoolaha nool ayaa si toosa uga socotaa degmooyinka deegaanada walaayada islaamiga hegado mahadsanid casaam iska horimaad sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maleeshiyaad ka wara tirsan murtadiinta ku dhex maray degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose sida warbixintan oo ku faahfaahinayo nuur cali warsame abuushayba wararka naga soo gaaraya degmada afgoy oo dhacda wilaayada shabeellada hoose ayaa sheegaya in khasaare isugu jiro dhimashii dhaawac uu ka dhashay iska horimaad maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan oo uu ku dhex maray degmadaasi iska horimaadka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa si gaar ah looga soo tebiyey waaxda kow iyo labaatanaad ee oktoobar ee degmadaasi labada maleeshiyo ayaana dagaalamay kadib markii uu kala shaki soo dhex galay maleeshiyaadka dagaalamay ayaa isugu jiray kuwo nise loogu yeero ee shahadaldirarka ah iyo maleeshiyaad kale oo kooxda riddadu dhistay ugu yaraan hal sarkaal oo murtad ah ayay maleeshiyaadku iska dileen waxaana sarkaalkaasi lala dilay saddex askari oo ilaaladiisa ahayd wararku waxay intaasi ku darayaan in iska hormaadka afgoy ku dhex maray maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kalena ay ku dhaawacmeen askar kale ilwareedyo kale ayaa tibaaxaya in iska hormaadkii afgoy ku dhex maray murtadiinta lagu la'yahay saraakiil iyo askar kale sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka maamulka shaadirarka ee koonfur galbeed oo warbaahintii la hadlay ayaa sheegay in iskahorimaadka uu dhex maray maleeshiyaad ka wada tirsan riddada iyo kuwa ay ka samaysteen degmada afgooye sarkaalka la dilay iyo kuwa la dhaawacay ayuuna xaqiijiyey inta badan magaalooyinka cadowga uu ku sugan yahay waxaa iskahorimaadyo kala duwan dhex mara maleeshiyaadka murtadiinta ayagoo magacyo kala duwan wata mahadsanid abushayba ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ee bakool ayaa farac cusub oo mu'asasada alxigma ah ka hirgelisay deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaas waa kan cabdiqani maxamed munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada bakool culimo nuqabo iyo waxgaradka magaalada laguna furayey xarun cusub oo waxbarasho oo ah faracii labaad ee mu'asasada alxigma ee wilaayada bakool ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle munaasabada oo kalimaad kala duwan ay ka jeediyeen martishaafkii kasoo qayb galay waxaa ugu horeyn ka hadlay waaliga wilaayada bakool sheekh cuthmaan abo cabdiraxmaan isagoona bulshada reer buurdhuxunle u dardaarmay inay ka faa'iideystaan fursadan waxbarasho
reer buurdhuunladiisnatiin fursadii in badan odayaalna noo codsada jiraan iyo dhammaan walgorodkii ganacsatadii codsadaayeen may nasiiban waa dhataan faraci lamaad meeloleylka bilaabo fadeegda tiyeeglo waa laha ka furi walku guulaysaday alxamdulilah dufcadii ama faraci labaadna mayba nasiiban waa dhatay buurdhuunla maadaama oolan bilaabnahay harantan hadda dhisnahay qaybtan yaro hadda laka darahaylala dhisahay maa hordhaan baan dhisnahay marka meeli hadda walka bilaabnahay bal hole in la dhammaystiro horlungwada taasa kole insha allahu taala wilaayada hadda gaadati degmooyinka iyo deegaanada kale eeyoona insha allahu tacaala diyaaru mashruucaas sugaya in laku fuliyo dadkana kole wacyigelintaas in gaadadan laku faa'iidaysado intaasna kole insha allahu tacaala dardaarmaan jazaakum allahu khayran wali ku bilaawada bariyey may waa insha allahu tacaala mu'asasada alxigma litacliimi almihani wallugaat niin furunya insha allahu tacaala dadki isdiiwaangeliyeen iyo macalimiintii iyo bagaabkii hor lama bilaabo og insha allahu tacaala sidoo kale malaaq muxuudiin guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga wilaayada bakool oo munaasabada lagu martaqaaday ayaa kelimadan ka jeediyey deegaankan dadshay ini laku faa'iidaysado fursadan tan ee geeka koyti arran eedlanka farax waa maysan faraanay arrantan laku faa'iidaysado waana islaamkana lan ducaayo mujaahidiinta lan ducaayo ogdin deegaankan kan eh codow madhabdegi hataa iyo jihaadkan dareero jihaadka ka dareero madal laku tabay codow qabsaday dhibaatada kasoo bii jari iyo waxyaabaha deegaanka yaaleen wal dareeme sabarkii iyo wanaagii iyo jihaadkii tadxiidii hooba koyti gaali ilaahay wadankay ku saari wanaagii ay dhismadii leerarka kawada teegan walbarashada taala dareemahay ardayda oo geeka manhajka islaamka korahay laakiin wal fahma waa fahme ogdin nolol duugdeed banga lahay gabdhaha saasahaayeen hati geeka wal isimiyi bal gebro baa ka sarreeyaan laan walba juhd iyo dadaalishay isu dhisiminyi laakiin maysan sheeganay mujaahidiinta geeka wal muxakrana ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay si weyn u soo dhoweeyey xarunta cusub ee waxbarasho mid ka mid ah waxgaradka magaalada iyo guddoomiyaha ganacsatada maang mahanagaana wilayada bokool yaang mahanagaana maylana wajazaakumullahu khayran eeda an dadaaleng dhanna kasta umati muku jiifana mas-uuliyadii lahasan saari madlayacana umati eeda manaha mas-uuliyadii lahasan saari juhud ingiliden dhanna kasta sidii umati han barbaara faday han koro fadi ya juhud giliden mayan fadhiine furitaankii muasasadii alxigma leraay walaa oo gabakan laka barada doonoon maalimiintii ama mudiirkii bakhadayta aysiima dheegaseegahayti an walaa naka darsadaa may nagdaayan haddii ilaahay ogolaada walaalayaalow maysan lena fursadan ilaahay subxaana wataala lanka galantis ilaahay hangeli fursadaas inaysan ku faa'idaystaan walaalayaal may mahadda koowaad laha ilaahay subxaana watacaala kabacd waxyaabihii una codsanyahayti kow marka oona kulungni waaligan ani may leerahay magaaladan la hormari waxbarashada tan kowaad waxbarashada inay musalsal joogtay ahaad waxyaabihii una ku codsanaya kumadahayti jawaab degdegaha ku bii walbadana ku sugahayn insha allahu biidni illaahi alkariim arran un eedanka faraxsanna waan hadhawaayanu xaruntan waxbarasho oo ah faracii labaad ee mu'asasada alxigmaha ee ka howlgasha wilaayada bokool ayaa lagu wadaa inay ka faa'iidaystaan boqolaal ka mid ah bulshada reer buurdhuxun leh oo isugu jira rag iyo dumar mahadsanid cabdiqani warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta